iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee maarkos shirqoolkii ciise loo dhigay laba maalmood dabadeed waxaa jiray iiddii kormaridda iyo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn wadaaddadii sare iyo culimmadii waxay doonayeen si ay khiyaano ugu qabtaan oo ay u dilaan waayo waxay yidhaahdeen yaanay noqon wakhtiga iidda si aan rabsho dadka uga dhex kicin ciise oo beytaaniya lagu subkay ciise goortuu beytaaniya joogay oo ku jiray guriga simoon kii baraska qabi jiray intuu cuntada u fadhiiyey waxaa u timid naag haysa weel albastar ah oo cadar naaradiin oo qaalli ah ku jiro weelkii bay jebisay oo cadarkii madaxiisay ku shubtay waxaa joogay kuwo qalbiga ka cadhooday oo waxay isku yidhaahdeen cadarkii maxaa sidan loogu khasaariyey waayo cadarkan waxaa lagu iibin kari lahaa wax saddex boqol oo diinaar ka badan oo masaakiinta la siin lahaa wayna ku ganuunaceen iyadii laakiin ciise baa ku yidhi daaya maxad iyadu u dhibaysaan shuqul wanaagsan ayay igu samaysaye waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan markaad doonaysaan wax wanaagsan waad u samayn kartaan aniguse mar walba idinlama joogo way samaysay waxay kartay waxay hore ugu soo baxday inay jidhkayga udgoonayso aasniintayda aawadeed runtii waxaan idinku leeyahay dunida oo dhan meel alla meeshii injiilkan lagu wacdiyo waxay samaysay ayaa xusuusteeda lagaga hadli doonaa yudas khiyaanadiisa yudas iskariyot oo ahaa mid laba iyo tobanka ka mid ah ayaa u tegay wadaaddada sare inuu u gacan geliyo iyagu markay maqleen ayay farxeen oo waxay ka ballanqaadeen inay lacag siiyaan markaasuu doonayey goor wanaagsan oo uu u soo gacan geliyo cashadii ugu dambaysay maalinta ugu horraysay oo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn goortii neefka kormaridda la gowraco ayaa xertiisii ku tidhi xaggee baad doonaysaa inaannu tagno oo ku diyaargarayno inaad cuntid cashada iidda kormaridda wuxuu diray laba xertiisii ah oo ku yidhi magaalada gala oo waxaa idinla kulmi doona nin ashumbiya sita isaga raaca meeshuu galo waxaad ninkii guriga lahaa ku tidhaahdaan macallinkii wuxuu leeyahay meeday qowladdaydii martidu oo aan xertayda kula cuni doono cashada iidda kormaridda wuxuu idin tusayaa qowlad weyn oo sare oo goglan oo diyaar ah halkaa inoogu diyaar gareeya xertiisii ayaa baxday oo magaalada gashay wayna heleen siduu u sheegay oo cashada iidda kormaridda ayay diyaar gareeyeen goortii maqribkii la gaadhay ayuu laba iyo tobankii la yimid oo intay fadhiisteen oo wax cunayeen ciise baa yidhi runtii waxaan idinku leeyahay midkiin oo wax ila cunaya ayaa i gacan gelin doona markaasay calool xumaadeen oo mid baa mid ku yidhi ma anigabaa wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waa mid ka mid ah laba iyo tobankii oo saxanka gacanta ila geshay wiilka aadanuhu waa baxayaa siday u qoran tahay laakiin hoog waxaa leh ninkaas wiilka aadanaha gacangelinaya waxaa ninkaas u wanaagsanaan lahayd inaannu dhalan oo intay wax cunayeen ciise ayaa kebis qaaday oo barakadeeyey wuuna jejebiyey oo iyaga siiyey oo yidhi qaata tanu waa jidhkaygiiye kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga oo kulli way ka wada cabeen wuxuu ku yidhi kanu waa dhiiggayga axdiga cusub kan kuwo badan loo daadshay runtii waxaan idinku leeyahay mar dambe midhaha geedka canabka ah kama cabi doono ilaa maalinta aan boqortooyada ilaah ka cabi doono kan cusub goortay gabay ammaan ah ku gabyeen waxay u baxeen buur saytuun ciise wuxuu sii sheegay xertiisa ka tegiddooda markaasaa ciise wuxuu ku yidhi kulligiin waad iga xumaan doontaan waayo waxaa qoran adhi jidhkan dili doonaa idahuna waa kala firdhi doonaan laakiin markii kuwii dhintay layga sara kiciyo dabadeed ayaan galiili hortiin tegi doonaa laakiin butros ayaa ku yidhi in kastoo kulligood kaa xumaadaan aniguse kaa xumaan maayo ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan kugu leeyahay maalintan xataa caawa intaan diiqu laba goorciyin saddex gol ayaad idafiri doontaa laakiin aad buu ugu celceliyey haddaan leeyahay inaan kula dhinto kollayba ku dafiri maayo kulligoodba sidaas oo kale ayay yidhaahdeen ciise oo beer getsamaane ku jiray markaasay yimaadeen meel getsamaane la odhan jiray wuxuuna xertiisii ku yidhi halkan fadhiista intii aan soo tukanayo oo wuxuu watay butros iyo yacquub iyo xanaa oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo markaasuu ku yidhi naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho halkan jooga oo soo jeeda wuxoogaa ayuu horu u socday oo dhulkuu ku dhacay wuxuuna tukaday in hadday suurtowdo saacaddu ay dhaafto wuxuuna yidhi aabbow aabbe wax walbaba waad karaysaa koobkan iga qaad laakiin yaanay noqon waxaan doonayo ee waxaad doonaysid ha noqoto markaasuu yimid oo wuxuu arkay iyagoo hurda oo wuxuu butros ku yidhi simoonow ma huraddaa miyaad kari weyday inaad saacad keliya soo jeeddo soo jeeda oo tukada inaydnaan jirribaadda gelin ruuxu waa diyaar laakiin jidhku waa itaal daran yahay mar kale ayuu tegay oo tukaday isagoo hadalkii oo kale ku hadlaya mar kale ayuu yimid oo arkay iyagoo hurda waayo indhahoodu lulmay la cuslaayeen ma ayaan garan waxay ugu jawaabaan kolkii saddexaad ayuu yimid oo ku yidhi hadda seexda oo nasta waa ku filan tahay saacaddii waa timid bal eega wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacan gelinayaa kaca aan tagne eega kii i gacan gelin lahaa waa soo dhow yahay ciise waa la qabtay kolkiiba intuu weli hadlayey ayaa yuudas oo laba-iyo tobankii ka mid ahaa yimid isaga iyo dad aad u badan oo seefo iyo ula sita waxay ka yimaadeen wadaaddada sare iyo culimmada iyo waayeellada kii gacan geliyey ayaa calaamad kula ballamay oo ku yidhi mid alla midkaan dhunkado waa isagii qabta oo kaxeeya oo dhowra kolkuu yimidba kolkiiba ayuu u tegey oo ku yidhi macallimow wuuna dhunkaday markaasay gacmaha saareen wayna qabteen midkooda oo ag taagnaa ayaa seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadkii sare addoonkiisii oo dheg buu ka gooyey ciise baa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad iila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad i qabataan sidaan tuug ahay maalin walbaba macbudka ayaan idinkula jiri jiray oo wax bari jiray imana aydnaan qabsan laakiin qorriinku waa inuu rumoobo markaasay xertii ka wada tageen oo carareen ninkii dhallinyarada ahaa oo cararay waxaa daba socday nin dhallinyaro ah oo qaawnaantiisa mara jilicsan ka huwaday wayna qabteen laakiin maradii jilicsanayd ayuu ka tegay oo ka cararay isagoo qaawan ciise waxaa lagu xukumay wadaadka sare hortiisii ciisena waxay u geeyeen wadaadkii sare waxaana u soo ururay wadaaddadii sare iyo waayeelladii iyo culimmadii butros baa meel fog ka soo daba socday oo wuxuu galay barxadda wadaadkii sare oo la fadhiistay askartii dabkana ayuu kulaalay wadaaddadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati ciise ka gees ah si ay u dilaan waase heli waayeen waayo qaar badan baa marag been ah ku fureen laakiin maraggoodii isku mid ma ahayn markaasaa waxaa kacay qaar marag been ah ku furay oo yidhaahdeen waxaannu maqalnay isagoo leh macbudkan gacmo lagu sameeyey ayaan dudumin doonaa saddex maalmood dabadeed waxaan dhisi doonaa mid kale oo aan gacmo lagu samayn laakiin sidaasuuna maraggoodii isku mid u ahayn markaasaa wadaadkii sare dhexda istaagay oo ciise weyddiiyey isagoo leh miyaanad waxba ka jawaabayn kuwanu waxay kugu marag furayaan waa maxay isaguse waa iska aamusay oo waxba uma jawaabin mar kale wadaadkii sare ayaa weyddiiyey oo ku yidhi miyaad tahay masiixa oo ah wiilka kan la ammaano ciise baa yidhi waan ahay oo waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga ilaah oo ku imaanaya daruuraha cirka markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay oo yidhi maxaannu markhaatiyaal weli ugu baahan nahay waad maqasheen caytanka maxay idinla tahay kulligood waxay xukumeen inuu dhimasho istaahilo qaar waxay bilaabeen inay candhuuf ku tufaan oo wejigiisa daboolaan oo garaacaan waxayna ku yidhaahdeen wax sheeg askartiina way dharbaaxeen butros baa dafiray ciise butros intuu hoosta joogay xaggii barxadda waxaa u timid mid ka mid ah hablihii wadaadkii sare u shaqaynayey oo markay aragtay butros oo dabka kulaalaya ayay dayday oo tidhi adiguna waxaad la jirtay ciisihii reer naasareed laakiin wuu dafiray oo wuxuu ku yidhi anigu ma aqaan garanba maayo waxaad leedahay markaasuu albaabka agtiisa tegey diiqiina waaciyey gabadhii baa aragtay oo bilowday haddana inay kuwii ag taagnaa ku tidhaahdo kanu waa midkood laakiin mar kale ayuu dafiray waxoogaa yar dabadeed kuwii ag taagnaa ayaa mar kale butros ku yidhi run weeye adiguna midkood baa tahay waayo waxaad tahay reer galiili afkaaguna waa la mid afkooda laakiin wuxuu bilaabay inuu habaaro oo dhaarto isagoo leh anigu garan maayo ninkaas aad ka hadlaysaan kolkii labaad ayaa diiqiiciyey oo butros wuxuu xusuustay hadalkii ciise ku hadlay diiqu intaannu laba goorciyin saddex kol ayaad idafiri doontaa oo intuu ka fikirayey ayuu ooyey